إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka ah idaacadda islaamiga alfurqaan qodobadiisana waxaa ka mid ah dagaalla culus ayaa hiiraan ku dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka waaliga walayda islaamiga hiiraan ayaa ka warbixiyey khasaaraha ka dhashay dagaalla culus oo ka dhacay duleedka ah degmada moqokori ee gobolka hiiraan wasiir ka tirsan maamulka la baxay puntland ayaa aad looga dhigay inuu tegay magaalada muqdisho in ka badan labaatan askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar culus oo ka dhacay waqooyiga dalka nigeriya sidoo kale warka waxaad ku maqli doontaan warbixin ku saabsan horumaradii ugu waaweynaa ee walaayaadka islaamiga xaqiijiyeen sanadka ah dhammaaday ee kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن waa kowda bisha muxaram sanadka kun afar boqol afartan iyo toddobo oo ku beegan lix iyo labaatanka bisha lixaad laba kun labaatan iyo shan kusoo dhowaada warkii oo dhammaystiran dagaalo culus ayaa gobolka hiiraan waxa ay ku dhex mareen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka warkaas iyo war kaloo ku aadan walaayada islaamiga hiiraan oo ka warbixisay khasaaraha ka dhashay dagaalo culus oo ka dhacay duleedka degmada moqokori ee gobolkaas waxaa ka warramaya mubaarak cumar maalintii shalay dagaalo culus ayaa qaybo ka mid ah gobolka hiiraan ku dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka waxaana dagaaladaasi ku gacan sariyey ciidamada mujaahidiinta dagaalada culus ayaa ka dhacay duleedka deegaanka cilqooxle waxaana cagta lagu mariyay goobo isku imaatin oo ay ku sugnaayeen ciidamada ka tirsan kuwa dowladda federaalka sheekh guulad abuunabahaan waaliga wilaayada islaamiga hiiraan ayaa waraysi u siiyey warbaahinta andulis oo ku hadasha afka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayuu kaga warbixiyey dagaaladii khasaaraha ka dhashay wuxuu ugu horeen ka warmay goobaha ay shalay dagaaladu ka dhaceen dagaalada maanta dhacay waxay uun la mid yihiin kuwii horey u dhici jiray waxayna ka dhaceen maxamudow goobaha qaybta galbeed ee moqokori oo ah dhulkan loo yaqaan meeshaan abdhaare meesha la yidhaahdo cusubla huute ilaa duleedka ama qaybta waqooyi ka xigta meesha la yidhaahday sooman deegaanadaas weeye qayb oo ugu soo aadan moqokori meesha la yidhaahdo galbeed qaybuna waa qaybtan muqkuri duleedkeedaho u dhow waa eriyadii ceelqooxle xere isku ururinayeen cadowga ilaahay subxaana watacaala qaybtii ka jabtay isgoyskii muqligii gayacad cadowgii ka jabay iyo waxyaaba lasoo ururiyey baa la isugu geeyey meel saddex kilomitr u jirta ceelqooxle halkaasaa ilaahay subxaana watacaala ku jabiyey oo walaaluhu ku weerareen dhib adagna loogu geystay isku duuduub dhulka ay wax ka dhaceen waa laba qaybood sheekh gurid abuunabaan ayaa markan ka hadlaya khasaaraha ay gaarsiiyeen ciidamada dowladda federaalka si guud inta hadda ay walaaluhu xaqiijiyeen waa toban bakti ah iyo toddoba dhaawac ah wayna ka badan karaan intaas haniimana waa jirtay maxamuudow oo ilaahay subxana wa tacaala mujaahidiinta gacantooda soo geliyey hub kala duwan akayaal leh bkmya leh arbijiya leh gaari nooha ah uu ku jiro oo ilaahay subxaana wa tacaala uu siiyey oo uu ku marnaystay mujaahidiinta marka haniimo kala duwan baa ilaahay siiyey walaalaha mujaahidiinta ah waayadii lasoo dhaafay deegaano dhacduleedka degmada muqukari ee hiiraan waxaa ka dhacaya dagaalo culus kuwaasoo khasaare baaxadle loogu gaarsiiyay ciidamada dowladda federaalka sidaba ay xaqiijiyeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda federaalka wasiir ka tirsan maamulka la baxay puntland ayaa aad looga dhigay inuu tegay magaalada muqdisho faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedanaya cadnaan xaaji muxsin
wasiirka wasaaradda beeraha ee maamulka la baxay puntland maxamed cabduqaadir doonyaale ayaa waxaa xildhibaanada hortooda lagu weydiiyey su-aal eedeen u muuqatay taasoo kaga timid mid ka mid ah xildhibaanada xildhibaan faarax ayaa wasiirka ku eedeeyey inuu tegay magaalada muqdisho halkaasna uu kaga qayb galay shirar ay qabatay dowladda federaalka mudane wasiir waxaan maqalnaa inta badan mashaariicdu waa taagan tahay wasaaradda beeraha marka iyo wasiirka wasiirka waxaan maqalnaa shirar buu galaa oo xamar buu tagaa shirar buu ku soo galaa maxaad uga caddaynaysaa ummadda maadaama oo xiriirka puntland iyo federaalka uu goonaa muddadan inaad maxaa kugu kalifaya inaad shirar kusoo gasho qarsoodi ah oo aad eh, mashaariicdii iyo wixii gudnaa aad kusoo maaragtay aad adugu aad ka qayb gashid arrintaas bal noo kala caddee dhanka kale wasiirka oo u muuqday mid su-aasha lagu kadiyey ayaa iska fogeeyey eedeynta uu usoo jeediyey xildhibaanka isagoona sheegay eedeyntan inay tahay mid lagu siyaasadaynayo xamarna uu taransad ku ahaa xildhibaan waxaan isleeyahay su-aashaasi jawaab uma baahna And, eh, and, eh, waxaan isleeyahay de qof inaan xamar tegey eh, caddaynaya haddii caddaynteeda jirtana de waa waa diyaar aan u ahay xamar inaan tegey oo de xamar wa- haddaad leedahay xamar waa ka timaad de xamar waa ka imaade Wadoo xilka intaa anoo xamar jooga xilka lii magacaabay Eh, marka sanad iyo saddex bilood aan joognayn de xamar maana tegin haddaan transit ku maraayo ma sheegin aad leedahay transit ma ku martay transit waa ku maray anoo u socdo shaqo nairobi waa taasi waa sax balse inaan xamar shir iyo iyo wax kala galay taasi waxaan isleeyahay waa ka badbadis ama eh, eh, in laysku xo- maaragtay eh, is- la siyaasadeynayo marka taasi intaasaan ka leeyahay maamulka isku magacaabay puntland iyo dowladda federaalka ayaa waxaa ka dhex jira ismaandhaaf siyaasadeed maalmihii u dambeeyeyna waxaa soo ifbaxayay khilaafka xargaha goostay maadaama uu halkaasi safar ku tegay axmed madoobe oo ah hogaamiyaha maamulka la baxay jubbaland oo halkaasi kulan kula yeeshay siciid dani oo ah madaxweynaha maamulka la baxay puntland eedan loo soo jeediyey wasiirkan ayaana muujinaysa heerka uu gaarsiisan yahay khilaafka u dhexeeya maamulka la baxay puntland iyo dowladda federaalka markaana waxaad ku soo dhowaataan warbixin ka hadlaysa horumarada waaweyn ee walaayaadka islaamiga ah oo xaqiijiyeen sanadka dhammaaday ee kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada waxaana warbixinta soo jeedinaya cabdulla mukhtaar
سطر صحائفنا بالمجد ألوانا من سيرة عبقات عطرا وريحا walaayaadka islaamiga ah ee soomaaliya waa dhul ballaaran oo dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya kuwaasoo in ka badan shan iyo toban sano ay ka jiraan maamullo islaami ah oo dastuurkoodu yahay qur-aanka kariimka ah iyo sunnaha nebiga sala allahu calayhi wasalam waxaana maamusha xarakada mujaahidiinta al-shabaab marka laga yimaado in walaayaadka islaamiga kaga duwan yihiin soomaaliya inteeda kale inay yihiin deegaano lagu maamulo shareecada islaamka waxay dheer yihiin dhul ballaaran oo soomaali degto in walaayaadku yihiin goobo nabad ah waana arrin ay xitaa qireen reer galbeedka iyo dowladda federaalka oo dagaal adag kula jira maamulada walaayaadka islaamiga ah
بالعزم قد بلغوا والعلم ما كانا warbixintan waxaan isku dultaagi doonaa dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada ka dhacay walaayaadka islaamiga kuna biiraya majaalka horumarka iyo maamul wanaagga walaayaadka kamana dhigna in warbixintu ay soo koobayso guud ahaan wixii dhacay mid ka mid ah dhacdooyinkii waaweynaa ee ka turjumayay horumarka walaayaadka islaamiga waa furitaankii faraca jaamacadda alqima ee magaalada kunyabarow ee gobolka shabeellaha hoose نحو القمة وبعزم جئنا مع همة أشبال بالخير تواصوا هيا jaamacadan ay hirgelisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa faraceeda koowaad wuxuu ku yaalaa magaalada jilib ee walaayada jubbada dhexe waxaana jaamacadda laga helaa kuliyadaha culuumta shareecada iyo kuwa tajriibiga munaasabad ballaaran oo ka dhacday hoolka jaamacadda alqima ee magaalada kunyabarow bishii jamaadul aakhir sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada ayaa lagu iclaamiyey daahfurka jaamacadda waxaana furitaankeeda ka soo qayb galay aqoon-yahano macallimiin culimo waxgarad iyo mas-uuliyiin ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo uu ka mid ahaa sheekh suldaan ibnu maxamed aala muxamed
waxaynu isugu nimi furitaankii jaamicadda alkhima fadxigeeda fadxi mubaaraka allah subxaanahu wa tacaala haynooga yeelo kuwii ku guulaystay horumarinteedana allah subxaanahu wa tacaala haynaga yeelo sidaa walaaladeen ay noogu sheegeen ayay jaamicaddu inoogu furan tahay insha allaahu anoo ku hadlaya magacii xarakada guud oo kaga soo qayb galay shirkeennan jaamicaddii sidaa laynoogu furay ilaahan ugu mahadinno aan maarata maxayd dadaallo dhammaanteen garbaan is qabsanno yaynaan kala hadhin wactasimuu bixabli illaahi jamiican walaa tafaraqu ilaahay kitaabkiisa iyo diintiisa iyo sunnaha rasuulkiina qabsada dhammaantiin isku duubnaada layna yidhi hana kala tegina
الذمة وعلى النهج الأسمى سيروا سنة أحمد هادي dhanka culimada waxaa soo xaadiray mashaa'iikh uu ka mid ahaa sheekh jaamac cabdisalaam warsame kana mid ah culimada ugu caansan si guud soomaaliya iyo walaayaadka islaamiga waa inaan fiiseeda kimikada barana haddaan jihaadayno juqraafi haddaan nimankaan aqoono meel cadow ka jira baan garanay ma dagaalami karayo culumta kowniga ah culumta kowniga ah waxa weeye waa mucjizo wey saas darteed ba ilaahay marka oo taqwada iyo alla ku-xidhaanshada iyadaaba laga baranayo aayadda aynu mar walba akrinaya inamaa yakhsha allah min cibaadi alculamaa maxaa ka horreeyey cilmiga laga sheekayo waa cilmi dunyo wey wey buurahan maad fiirisaan ayaga juqraafiga dhulka adduunka si uu samaysayahay culumta culumul ardiya la yidhaahdo ee dhulka lagala saxo maad fiirisaan soo waxaa laynuu baraarujinaya ma aha inagoo dad muslima kitaabka qaadanay culumteenna maa degahayd sooma magaalaa iskale culumta marka ilaahay bayna ma aragtaan maala soo baxdaan maa fahamtaan
نحو القمة وبعزم جئنا مع همة أشبال بالخير تواصوا
dhacdooyinka kale ee ka turjumaya horumarka walayaadka islaamiga waxaa ka mid ah dayactirka qayb ka mid ah waddada xiriirisa jilib iyo kunya barrow iyo sidoo kale waddooyinka dhex mara magaalada jilib xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dadaal ballaaran ku bixinaysa waayadii lasoo dhaafay dib u dhiska walayaadka islaamiga arrinkaas oo ka mid ah madaahiirta dowladnimo ee ka muuqata walayaadka islaamiga ee lagu maamulo shareecada islaamka sheekh cali darwiish oo ah waaliga walayada islaamiga ah ee jubbada dhexe ayaa waraysi gaar ah oo uu horaan siiyey warbaahinta islaamiga al-furqaan wuxuu ku soo hadal qaaday dayactirka waddooyinka ee ka hirgalay walayada islaamiga ah ee jubbada dhexe jasaaka allahu khayran guud ahaan dee wilaayada saad dareemayso ee mashaariic ayaa ka socda oo khayri ah oo ummadda loogu khidmaynayo waxaana ka mid ah hadda mashaariicda jidadka loogu hagaajinayo kale magaalada jilib ayaa ka mid ah mashaariic waxaa ka socda oo mataqaanay hadda soo dhammaaday oo jidadka magaalada lagu hagaajinayay jidka weyn ee magaalada dhexmara min kontaroolka kismaayo ilaa kontaroolka xamar oo waddo aada u dhib badan ahayd waa la hagaajiyey bifadlillahi waraxmatihi wadada dahabshiil ilaa kulanka xabiibo cali shire loo yaqaan iyadana waa la hagaajiyey wadada ka baxda madrasada utruja ilaa madrasada alfurqaan iyadana wadooyinka la hagaajiyay ayay kamid tahay sidoo kale wadada xuneyn ilaa wadada weyne kontaroolka ku dhacda wadooyinkii dhibaatooyinka faraha badan iyo culeyska badan ee gaadiidka dadku ku qabeen ayay kamid ahayd mashaariicda ilaahya subxaana watacaala inugu guuleeyey sidoo kale haddana waxaa socda wadada weyn ee isku xirta magaalada jilib ilaa magaalada kuunyo barow oo mashruuc culus oo aada u weyn uu ka socda ilaahina waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala khayr wanaag inuu noogu dhameeya
mid ka mid ah axdaadtii muhiimka ahaa ee sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada ka dhacay walayaadka islaamiga waa shirweynihii u dhexeeyey hoggaanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo mas-uuliyiinta maktabka siyaasadda iyo walayaadka shirkan oo socday dhowr maalin ayna xaadireen hoggaanka ugu sarreeya ee mujaahidiinta ayaa waxaa ka soo baxay bayaan muhiim ah oo uu warbaahinta u akhriyey sheekh muuse caraale oo ah waaliga walaayada islaamiga ah ee banaadir
xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa inay gaalada ka xorayso dhulalka muslimiinta ee ay ku soo duuleen dalkana laga hirgeliyo dowlad islaami ah oo si dhammaystiran u fulisa shareecada allah taasoo ilaalinaysa qiyamka sarreeya ee islaamka dhowraysa badqabka ummadda muslimka ah sidoo kalena difaacaysa hantida iyo sharafta muslimiinta allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi udina liladiina yuqaataluuna biannahum dulimuu waina allaha calaa nasrihim laqadiir aladiina ukhrijuu min diyaarihim bigayri xaqin ilaa an yaquuluu rabbuna allah ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور
بالمجد ألوانا من سيرة عبقات
sheekh axmed cumar abu cubayda ah amiirka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ka qayb galay shirka ayaa ka soo muuqday al-kataa'ib al-ikhbaariya isagoona soo hadal qaaday shirka iyo arrimaha looga hadlay dhammaan waxaan kula dardaarmayaa walaalaha idilkood in aysan daalin sabraan adow la sabartamaan mahaamta iyo shaqada gaarka loo diray ay ku filnaadaan mid kaloo dheeriya fikirkeedii iyo baaceedii iyo taladeedii iyo caqliyadeedan ay la yimaadaan si islaamka cuquushooda uu kaga faa'iidaysto oo qofka keliga uusan ku ekaanin jibaalkii loo jaray ama qaybtii yareeda shaqada laga dhiibi karin uusan ku ekaanin laakiin si caaliman inuu fikir u noqdo dadka muslimiintana waxa weye maskaxdiisu ay ka faa'iidaystaan runtii shirkan wuxuu ku soo aaday ayadoo sheekhu uu sheeday dhinaca labaadna isbedelo badan ay jiraan adduunka dhan manaha isbedel uu ka jiro gaar ahaan qaaradda hadda aan ku nool nahay uu isbedel uu ka jiro oo cadowgu ku soo duulay walaayaadka shareecada islaamka lagu maamulo uu burburay siyaasiyan oo askariyan oo amniyan u burburay xaalad inhiyaaran uu ku dhow yahay kadib markii uu garguurtay oo saddex sano oo dhowr bilood dhiman uu shaqada hayay haddana dee moogtahay uu jabkiisa iyo siyaasxumadiisa ay ka muuqata saaxada guud ahaan gobolka ay ka muuqata uu ku soo aaday marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala in maamulka walaalka bedel uu la jaanqaadi doono masiiradan u dhammaystiri doono isagoo mana maaragtay ka tillaabo qaadi doono meeshii walaalka u marayeen iyo cadowga jabka gaaray yani maaragtay dhaawiciisa in lasi dhammaystiri في الموج بحاره أبا عبيدة سيف الدين ينصره للشرع منتفضا حام لأنصاره صمصام دون خطوب الدين مستعرا
arrimaha aadka uga muuqday walaayaadka islaamiga sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijiriyada waxaa ka mid ahaa dadaalada dacwo ee uu bixinayey maktabka dacwada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana walaayaadka islaamiga ka hirgalay xamalaad dacwi ah oo aanu ka xusi karno xamalaadkii irshaadul ummah ilaa sabiili rashaad iyo waxarid ilmu'miniin
في مكتب الدعوات والإرشاد يا طيب الأثر نعم النماء والعطاء xamlada irshaadul ummah ayaa ujeedkeedu wuxuu ahaa in bulshada muslimka ah laga wacyigeliyo waxyaabaha diin ahaan iyo anshax ahaanba aan wanaagsanayn waxaana xamladan ay ka hirgashay guud ahaan walaayaadka islaamiga walaayada jubbada hoose oo ah walaayada ugu da'da yar walaayaadka islaamiga ayaa ka mid ahayd meelaha ay ka hirgashay xamladan waxaana si isku mid ah uga qayb qaatay makaatiibta walaayada oo idil waxaan markan leenahay guud ahaan walaayada islaamiga jubba sufla dadka ku nool haddii ay yihiin culimmadii haddii ay yihiin salaadiintii nabadoonadii ganacsatadii bulshada kala duwan waxaan leenahay qof kasta waxaa laga rabaa doorkiis ku aadan in awaamirtan iyo howlahan socdo qorshahooda iyo qaabkooda iyo wakhtigoodana oo la fafaahi doono in qof kasta doorkiis ka qaato
xamlada waxarid ilmu'miniin ayaa iyadana ka mid ahayd xamalaadka dacwiga ah ee ka hirgalay walayaadka islaamiga sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada waxaana ujeedadeedu ahayd in dadka lagu booriyo ka qayb qaadashada halganka lagula jiro ciidamada shisheeyaha ee dalka kusoo duulay walaayada islaamiga ee shabeellaha hoose ayaa ka mid ahayd meelaha ay sida wanaagsan uga hirgashay xamladan waxaana ka qayb qaatay mas-uuliyiinta walaayada oo ugu horeeyo waaliga gobolka sheekh cabdisamed abu cabdiraxmaan culimada diinta islaamka iyo odayaasha dhaqanka mawaadicda xamladaani ay ka duulayso ama ay daaran tahay waxaa ugu horeeya mawduucda noogu qoran meesha dadka mugtay jihaadka iyo mugtay qitaalka in lagu baraarujiyo qayb ay ka noqdaan oo cadowga ilahi sanad ay iska dhiciyaan waxaa ka mid a in dadka la dareensiiyey asbaabta lagu helay nasriga inay la yimaadaan oo mugtay dhammaanteenna laga rabo maanta waxaan u baahana waa nasri ilaahi subana wa tacalana agtiisaaan ka sugayna oo cid kale waa mugtay nasri aan ka sugayna ma laha marka ilaahi subana wa tacaala mugtay inaan u laabanno oo dadka mugtay asbaab nasri la raadiyo ayaa ka mid a mawaadicda ee daaran tahay xamladaani
أنواره يا مكتب الدعوة تألق صيفنا وشبابنا الغالي arrimaha xusida mudan ee walayaadka islaamiga ka dhacay sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada waa shirweyne ballaaran oo dhex maray beesha bartire oo ka mid ah beelaha soomaaliyeed iyo xarakada mujaahidiinta al-shabaab kulankan oo ka dhacay walaayada islaamiga jubbada hoose ayay beesha bartire ku cusboonisay baycada ay kula jirto xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoo ballan ku martay inay hiil iyo hooba la garab istaagayso halganka jihaadiga ah ee ka socda dalka
halka waxaan isugu nimiday beelweynta bartire culimmadeeda odayaasheeda waxgaradkeeda ganacsatadeeda intaba shirka iyo ma garanaysaa qaradkiisa iyo ujeeddadiisu ay ahayd shirkaas oo annaga noo socda ilaa iyo dhowr maalin aan ka wada hadlaynay horumarinta diinta islaamka iyo kudhaqanka iyo tadwiirka dadka muslimiinta khaasatan reer bartire iyo deegaanadooda
والتقينا واجتمعنا همنا والقصد واحد همنا والقصد واحد فعلى intan oo keliya ma ahan dhacdooyinka ka turjumaya horumarka iyo hanaqaadka ee ka dhacay walayaadka islaamiga sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada balse waa kuwii ugu waaweynaa waxaana xusid mudan kaalinta qabaa'ilka soomaaliyeed oo aan kala qaad lahayn ay ka qaadanayaan halganka ka socda soomaaliya iyadoo sanadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriyada uu ahaa sanadkii ugu infaaqa badnaa dhinaca qabaa'ilka kuwaasoo xoolo isugu jira ari iyo geel aad u fara badan ku wareejiyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee jooga furimaha hore ee dagaalka
قاصدينا نبتغي النصر المبينا ولنا الإقدام قائد ولنا الإقدام قائد وبصوت الحق لحنا سوف نشد كل معنى وإلى الأقصى عقدنا عزمنا ومضى الأماجد
warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan in ka badan labaatan askari ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weeraro culus oo ka dhacay waqooyiga dalka nigeria ugu yaraan toddoba iyo toban askari ayaa lagu dilay weerarkan halkaa lagu dhaawacay afar kale kaasoo si gaar ah uga dhacay waqooyiga dalka nigeria kadib markii kooxa hubaysan ay si lama filaan ah ku weerareen saddex xero oo ciidan sida ahay xaqiijiyaan ila amni weerarkan ayaa lala xiriirinayaa inay ka dambeeyeen kooxa hubaysan oo diidan dowladda dalkaas ka jirta warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan dhegaystayaal xilligan oo naga intaa